waxaase farxadna u ah maanta waxay ahayd qorsho haddii la idhaahdo gunaanadka u dambeeyey ee golaha baarlamaanka dhisidiisa koonfur galbeed odayaasha dhaqanka guddiga farsamada iyada oo qayb ka qaadanaysay wuu naga soo gabagaboobey waxaa keliya aan u fadhinaa inaan qaybino foomamkii lagu soo xareyn lahaa taasna inaan halkaan ka sheegaan jeclahay sagaal bilood markay odayaasha dhaqanka u fadhiyeen dib u heshiisiin reconciliationa socday taasoo ahayd qabiil kasta oo u baahnaa inuu helo tirada u haysto tiro ka badan qabaa'ilo badan oo qabsan oo jiray qof kastoo maaragtay in la qarriyo taasaa waxay keentay odayaasha dhaqanka inay ku qaadato sagaal bilood anagoo og inaan qof kasta la qancin karin laakiin waxaan isugu imaanay in la tanaasulo qof kastoo deegaankan degan saddexdan gobol cariif xataa hadduu ku leeyahay inuu xuquuqdiisa helo taas ayaan go-aan ku wada gaarnay anagoo fiirinayno in ay nabadda madeeqo anagoo og haddii dib heshiisiin daacad ay dhacdo ummadda isu yimaadaan ee wada hadlaan in xal la gaari karo marka waxyaalahaan ku heshiina odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ahayd nin kasta marka deegaan qaarkood loo xisaabtamo isagoo heli lahaa tiro badan inuu tanaasul sameeyo si xal iyo nabad loo helo waayo waxaan ognaha goboladan shan iyo labaatanka san lasoo dhaafay dhibaatooyin aan la koobi karin baa jira waxaan ognahay haddii nabad la helo deegaanadan nabad la helo inay nabadda naga badan tahay waxaan degana deegaan aada u nimco badan waxaan ka rajaynaya ilaahay inuu taasna waa